labadan gobol saan ognahay waxaa ka soo galo dakliyaa soo galo haddana dakligaas si sax loogu maamulo maamul xumadaasna waxay ku dhacdaan dhihi karnaa laamaha kala duwan oo fulinta kow ay ka tahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo mataqaanaa iyagana waxbay ka qaadanayaan lianna haddii qof walba hawsha ee leedahay loo adeejiyo intaan ma dhacday mudane gudoomiye mudanayaal sidaan ka warqabno maxaa la yidhahdaa dhaqaalaha oo maxaa la yidhahdaa labada gobol ka soo aruura ayaa ka badan hirshabeelle maamulkeeda iyo ciidankeeda iyo baarlamaankeeda iyo madaxdeeda waase haddii loo maro maxaa la yidhahdaa hab sharciya qiimi iyo gobolka shabeellada dhexe dhaqaalaha laga qaado horena waa u sheegaa waxaa qaata gobolayaasha waxaad la gudbiy gobolka hiiraan lacagta canshuurta la siihaayo gobernatoorada doolara lagu siiyaa weelkii dibsida soomaaliga waxaan rabaa in gudoomiyahan aan ka codsaa guddiga joogtada asaa u safeeya gudoomiyaha meeliyadana asagaa u safeeya haddii aan ku magacaabanahay arrintaas baarlamaanka waxaa ka codsaa lacagtaas si deg dega guddiga joogtada inuu qoran war soo saaro ama shacabkaas lacagta ha bixina